kulankan waxa ay kuyooniska koyeen xildhibaanada golo deegaanka ee degmada boorama ayaa ujeedshii haayay in lakadoorada gudoomiyaha cusub ee degmada iyo ku-xigeenadiis ayoo sii wada doonaan holo maamulka ee degmada ankoreen wayba kulanku ku hadlay gudoomiyaha gobolka awdala xasan daahir isoona faahfaahiyay sababta sheentay in la doorado gudoomiye cusub iyo ku-xigeenadiis halkan waxaa ku soo afmeermay dhammaystirmay gabagaboobay fadhigii aan caadiga ahayn ee golaha degaanka degmada boorama ay soo codsadeen afar cisho iyagoo u soo maray sifihii sharcigii ka gobol ahaanna aan ka gudanay waajibaadkaygii oon qornay warqaddii lagu fadhiisinayay ee soo codsadeen oon ku socodsiinay cid kastoo ay khusayso oo kow ka yahay meeyarka degmada boorama ee hore iyo maayar maayar ku-xigeenkii degmada boorama ee hore intaa kadib waxaa cod la geliyey oo xubintii ugu weyneeyadoo jeergaraynayso in xilkii laga qaado ugu horaan meeyarkii degmada boorama maxamed faarax warsame waxaana xilka ka qaaday sideed qof maxamed axmed warsame baradhe kadib waxaa mar labaad xilkii laga qaaday guddoomiye ku-xigeenkii golaha degaanka yaasiin daheeye waxaana xilkaa ka qaaday sideed xildhibaan kadib goluhu wuxuu u anbabaxay inuu buuxiyo boosaskii booskii u horreeyey waxaa u sharaxnaa mustafe faarax qabile waxaa u codeeyey oo meeyarnimadii u cimaamaday sideed xildhibaan sidaas ayuu ku noqday meeyarka degmada boorama mar labaad waxay u codeeyeen axmed xaddi oo u sharaxnaa guddoomiye ku-xigeenka golaha degaanka waxaa si rasmiya ay isna ugu doorteen inuu ahaado guddoomiye ku-xigeenka golaha degaanka iyagoo u codeeyeen sideed xildhibaan oo golaha degaanka sidaa waxaa ku dhammaaday in maanta maayarka sharciga ah ee degmada boorama uu noqdo mustafa faarax qabile meeyar ku-xigeenka sharcigaana uu noqdo ee golaha degaanka axmed cali xaddi xel wareejinta insha allah dib baa kasoo sheegi doonaa haddii alla idhaahdo dhanka kale waxaana ku mid ah mas-uuliyiinta ku qayb galay ayaa ka dheeradeen howlolonku baahanyay maamulka iyo weliba sida markaas muhiim angata an adeegowka bulshada mooshinka ay soo gudbiyeen xildhibaanada golaha degaanku afar cisho hortood waxaa ku saxeexan sideed xildhibaan sideedaa xildhibaan oon magacyadooda hadda halkan ka xusi doono waxaa weeyaan mustafe faarax qabile liibaan cali cilmi goobe axmed cismaan waaberi cabdilaahi xuseen caateeye axmed khayre maxamed mudane axmed cali xaddi mudane maxamed diiriye cabdi mudane cabdiraxmaan abiib cilmi sideedaa qof ayaa soo gudbiyey mooshinka oo ka soo gudbiyey guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka golaha degaanka kooramkaasi sidiisa ayuu u dhan yahay
iyadu ay waajib tahay in aan guddoomiyo shirkan aan caaliga ahayn haddana sababo jira awgood waan ka cudur daaranayaa anigoona codka si fiican u gudbin karayn sida awgeed waxaan guddoomiye jeclaan lahaa inuu matalo rabiile oo mal hadda ahaan aan isku dhownahay iminkana waxaan cod gelinaynaa maayarka inta ogol in uu noqdo maayarka magaalada gacanta ha taagto iminkana waxaan jecel lahay inuna codayno inta ogol xildhibaan xaddi inuu noqdo maayarka xigeenka magaalada boorama gacantaa taagan sideed xildhibaan oo golaha fadhiiba waxay u codeeyeen inuu axmed cali xadi noqdo maayar ku-xigeenka magaalada boorama guddoonka cusub iyo ku-xigeenada degmada boorama ayaa weliba sii wada doonana howlo guud ee maamulka degmada iyo horumarinta adeegada bulshada